baxniintii cutubka shan iyo labaatanaad markaasaa rabbigu wuxuu la hadlay muuse oo ku yidhi waxaad reer banu israa'iil ku tidhaahdaa rabbigu wuxuu leeyahay qurbaan ii ururiya oo nin kasta oo qalbigiisu raalli ka yahay waa inaad ka qaaddaa qurbaankayga oo qurbaanka aad ka qaadayso waxa weeyaan dahab iyo lacag iyo naxaas iyo buluug iyo guduud iyo casaan iyo maro wanaagsan iyo dhago riyaad iyo wanan hargahood oo la caseeyey iyo adhidibadeed hargahood iyo qori qurac ah iyo saliid laambadda lagu shubo iyo udgoon lagu daro saliidda lagu subkado iyo dhir udgoon oo lagu daro uunsiga iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo iyo dhagaxyo loogu dhejiyo eefoodka iyo laabgashiga oo meel quduus ah ha ii sameeyeen aan iyaga dhex jooge waxaan ku tusi doonaa oo dhan oo ah hannaanka taambuugga iyo hannaanka alaabtiisa oo dhan waa inaad sidaas oo kale u samaysaan oo waa inay sanduuq ka sameeyaan qori qurac ah oo dherarkiisuna waa inuu ahaadaa laba dhudhun iyo badh balladhkiisuna waa inuu ahaadaa dhudhun iyo badh sarajooggiisuna waa inuu ahaadaa dhudhun iyo badh oo waa inaad ku dahaadhaa dahab saafi ah oo gudaha iyo dibaddaba waa inaad ka dahaadhaa oo dushiisana waa inaad u samaysaa wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan oo waa inaad afar siddo oo dahab ah u yeeshaa oo aad kaga dhejisaa afarta rukun oo laba siddo waa inay isku dhinac ku yaalliin laba siddona waa inay dhinaciisa kale ku yaalliin oo waa inaad ulo ka samaysaa qori qurac ah waana inaad dahab ku dahaadhaa oo ulahana waa inaad gelisaa siddooyinka sanduuqa dhinacyadiisa ku yaal in sanduuqa lagu qaado oo uluhu waa inay ku jiraan sanduuqa siddooyinkiisa oo waana inaan iyaga laga bixin marnaba oo sanduuqa gudihiisana waa inaad ku riddaa maragga aan ku siin doono oo daboolna waa inaad uga samaysaa dahab saafi ah laba dhudhun iyo badh waa inuu dherarkiisu ahaadaa balladhkiisuna waa inuu ahaadaa dhudhun iyo badh oo waa inaad laba karuub ka samaysaa dahab la tumay iyagoo daboolka labadiisa madax ka soo taagan karuub waa inaad madax ka samaysaa karuubka kalena waa inaad madaxa kale ka samaysaa oo labada karuub oo labada madax ka kala taagan iyo daboolka waa inaad isku waslad ka wada samaysaan oo karuubiintu waa inay baalashooda meel sare ka soo kala bixiyaan iyagoo baalashooda ku qarinaya daboolka oo wejiyadoodu isku soo jeedaan oo karuubiinta wejiyadooduna waa inay ku soo jeedaan daboolka oo daboolkana waa inaad sanduuqa dushiisa saartaa oo sanduuqa gudihiisana waa inaad ku riddaa maragga aan ku siin doono oo halkaasaan kugula kulmi doonaa oo waxaan kaala hadli doonaa daboolka dushiisa iyo labada karuub oo sanduuqa maragga dul saaran dhexdooda oo waxaan kuu sheegi doonaa waxyaalaha aan ku siin doono oo dhan oo aan amar ahaan kuugu dhiibi doono reer binu israa'iil oo waa inaad miiska ka samaysaa qori qurac ah oo dherarkiisu ha ahaado laba dhundhun balladhkiisuna ha ahaado dhundhun sarajooggiisuna ha ahaado dhundhun iyo badh oo waa inaad dahab saafi ah ku dahaadhaa waana inaad u samaysaa wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wareegsan oo waa inaad qar la'eg calaacal ballaadhkeed oo ku wareegsan u samaysaa oo waa inaad qarka u samaysaa wax taaj oo kale ah oo dahab ah oo ku wada wareegsan oo waa inaad afar siddo oo dahab ah u yeeshaa oo sidooyinkana waa inaad ku dhejisaa afarta gees oo rukumada ah oo meel qarka ku dhow waa inay sidooyinku ku yaalliin iyagoo ah meelaha laga geliyo ulaha miiska lagu qaado oo ulaha waa inaad qori qudhac ah ka samaysaa oo aad dahab ku dahaadhaa in miiska lagu qaado iyaga oo waa inaad u samaysaa suxuuntiisa iyo malqacadihiisa iyo kidliyadiisa iyo madiibadihiisa wax lagaga shubo oo waa inaad dahab saafi ah ka wada samaysaa oo miiska dushiisana waa inaad kibistii tusliinta saartaa hana taallo hortayda had iyo goorba oo laambad waa inaad dahab saafi ah ka samaysaa oo laambaddii waa in dahab laga tumaa xataa salkeeda iyo usheeda dhexe iyo koobabkeeda iyo burooyinkeeda iyo ubaxeeduba waa inay isku waslad la ahaadaan dhinacyadana waa in lix laamood ka baxdaa saddex laamood waa inay laambadda dhinaca kaga yaalliin saddexda kalena waa inay dhinaca kale kaga yaalliin saddex koob oo yacib ubaxeed u eg iyo buro iyo ubax waa inay isku laan ku yaalliin oo saddex koob oo yacib ubaxeed u eg iyo buro iyo ubaxna waa inay ku yaalliin laanta kale oo lixda laamood oo laambadda ka baxdaa waa inay sidaas wada ahaadaan oo laambadduna waa inay lahaataa afar koob oo u eg yicib ubaxeed iyo burooyinkoodii iyo ubaxoodii iyo buro oo laba laamood ka hoosaysa oo ay isku waslad la yihiin iyo buro kale oo laba laamood ka hoosaysa oo ay isku waslad la yihiin iyo buro kale oo laba laamood ka hoosaysa oo ay isku waslad la yihiin oo waa inay lixda laamood oo laambadda ka baxday sidaas wada ahaadaan burooyinkooda iyo laamahooduba waa inay isku waslad la ahaadaan oo kulligeedna waa inay ahaataa isku waslad dahab la tumay oo saafi ah oo waa inaad toddoba laambadood ka dhigtaa oo laambadaheeda waa in la shidaa inay hortooda iftiimiyaan oo birqaabyadeeda iyo alaabteeda lagu safeeyoba waa inay dahab saafi ah ahaadaan oo iyada iyo alaabtan oo dhanba waa in talanti dahab saafi ah laga sameeyaa oo sida hannaankii lagugu tusay buurta waa inaad u samaysaa